bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin fayle saaxib yaala ka dhawaada warka hameennimo ee raadiya warsan qodobaduna siin kahayna warkaan hameennimona weliba aan kugiina maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba isuu ku hadlay falkubsi oo uu ku dhiyay degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose gulin weliba isuu ku dhiyay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolkaasna weliba iyo wadana howlgal iyo kabaad goob ayaan ragiidil ka jeesay magaalada beledweyne ayaa weliba ku dhiyey kulungan ku hadalay ku horseedowka cudurka coronaviruska ra-iisul wasaare xasan cali khayrena weliba uusa dignin daray ganacsatada soomaaliyeed sedogof ayaa weliba yon amuudana coronavirus guda dalka soomaaliya godob ahaana magaalada muqdisho tirada dadka harideeda cudurka coronavirusna weliba iyo korondhaafena siyo tongof dalka jabuutina weliba laha sheegaya in dadka uusa harididii coronavirus iyo deedahan afar boqol oo qof bandow iyo weliba hamiinkii lamaad isa ku dhagan galay magaalada caasimadda ee muqdisho akhbaaraadka banaankan weliba kumid ee coronavirus oo si hoog leh markaasan saameeyay dalka maraykanka
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
bila afraad sanadka labada kun iyo labaatan ku hameennimo khamiis ow jamaaniya hoydays intaas may haayeen qodobadii warkaan hameennimo aan ku weynaayay aan diyaar garoobuusa oo faahfaahsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weliba iyuu ku hadaleena fal kufsiya oo ku dhihi degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose yuusuf sheekh aadan iyo faahfaahinta warkanin hay waayahay dhugunsidayaal warkaas hagnagda doogna wararka kale weliba ku mid ee dilya weliba uuse ku dhiyay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamada dowladda soomaaliya ee magaalada beledweynena weliba iyo wadaana howlgal markaas iyo kabaadi goobaha aan rigi dil ka jeesaday sida faahfaahinta warkan usaninka tiri wareegaana bashiir cabdulaahi cusmaan
magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen qaar ka mid ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgal waxay ka sameeyeen xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne howlgalkan ay sameeyeen ciidamada ayaa yimid kadib markii askari ka tirsan guutada shanaad qaybta toddobiyo labaatanaad ee ka howlgala gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne xalay lagu dilay xaafadda buundaweyn dilka ka dhacay xaafadda buundaweyn gaar ahaan buulo yaaquub ayaa yimid kadib markii askariga la dilay ay weerar kusoo qaadeen dibli hubaysan dagaal ayaa dhex maray askariga dhintay iyo kooxdii weerarka soo qaaday waxaana uu dambayn askariga uu ku dhintay dagaalkaasi dhinaca kale howlgal saqdi dhexe xalay ay fuliyeen ciidamada amniga gobolka hiiraan ayay kula wareegeen aqalka maamulka gobolka hiiraan lagu arrimiyo oo uu horey gacanta ugu hayay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali maxamed caraale waxaana xusid mudan in uusan ku daadan wax dhiiga
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa weliba usoo dignin diray ganacsatada soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay guddoomiyey shir qaran oo markaas ku horseedowka cudurka covid nneteen ku hadalay kulankan oo hay qaab online internetka ee ayaa weliba markaas ku dhiibgalay ganacsatada ka nool gobolka banaadir welina diiradda laka saaray sidii laku horseedan lahay in ganacsatada iyo markaas shicibka maciishada aan ka dhaaliyeyna maadaama dowladda iyo canshuur dhaaf markaas suubidi ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa weliba uusan ku digay ganacsatada inii maciishada iyoiyoon dhaaliyeyna shicibkana markaas iyo anturaan kureed markii uusa dhagan gali canshuur dhaafta welina markaas ganacsatada iyo aqbaleena baaqi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya talaadadii lahdhaafiya wasaaradda maaliyadda soomaaliya weliba ayay ka dhawaagtay in canshuur dhaaf markaas la suubiyey kaas oo ku mid ah raashiinka qutulduruuriga ee dalkaha galow kureed markii iyo korartii obsada laku gaba ini iyo yaraadan raashiinka dalka hagalow sababo markaas la hariira cudurka coronavirus wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada yaa gudadahayta waajibaadka ku saaran ini iyo hawargelida bulshada soomaaliyeed hadba meeli walmarahay oo la hariira xaaladda cudurka coronavirus welina markaas wasaaradda iyo hasaartay kiisaskii andamboy ee cudurkaas la hariira kureed baaritaan iyo xaqiijiyeen dhakhaatiirta lan heli saaray cudurkan baaritaanji labaatan afartii saac ee lahdhaafi weliba markaas kor waa kor inkahay kiisaska cudurka coronavirus labaatan xaaladood oo cusub yaa weliba la sheegaah ini iyo haka koraren cudurkan taas oo markaasi ku dhikaasa tirada guud ee xaaladoo la xiriira caabuqa covid nineteen siyo tan xaaladood walina bulshada markaas kala dardaara maahayana mas-uuliyiinta wasaaradda inay iyo taxadiraan waana miniteedio iyo rogaan dadka da-da ee sida gaar haagna markaas dadka aan sheegayana haddii markaas aada iska aragta calaamado cudurka covid nineteen iska karantiil miil gaar ee waana ku dheerow xubnoo kale ee qoyska hala hariir afar afar sagaal si markaas lakiinku sii tala caafimaadyo leeri warkan ha kubahi wasaaradda haweenka ee maamulka waa wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya tirada guud ee kiisaska la hariira ee cudurka coronavirus soomaaliya weliba waqtigan la sheegahay iniyo deereen siyeetan qof kiisaska cusub gee kala diiwaangeliyay labaatan qofu tirada ku caafimaadii cudurkan lama qofu tirada dhimashada ee cudurkan waliba markaas la sheegahay iniyo in shan qof dowladda jabuutina waliba ayaa ka dhawaagtay kiisas cusub oo ee cudurka coronavirus kureed markii tiradii la ogaayey iyo dhaaftii toddobaatan iyo lama qof iyona markaasa iyo kor an dhaafeen dadka markaasi usa kadhiya cudurka kiisaska iyo waliba iyo laka sheegaha ini iyo direen afar boqol oo qof labaatan afartii saac ee lahadhaafi guda dalka jabuuti kiisaska cusub ee jabuuti iyo shaacid iyo weliba markaas ayaa ku dhigantaa wadar ahaan kiisaska guud ee dalkaas laku diiwaangeliyay afar boqol soddon iyo shan qof oo markaas lama ku mid ee iyo amoodeen cudurkan madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyo weliba uuse walaac ku muujiyey faafowka cudurka coronavirus walina shicibka uusa ankabaagay in iyo hogaansamaan talooyinka caafimaad ee markaas la siiyahay markale ka nagado magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wararka kuwaayoo beledweyne waliba ah iyo sheegahayn in kulunglun ku hadalaayay cudurka coronavirus uusa kudhii gudo magaalada beledweyne markale bashiir cabdulaahi cusmaan
magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen qaar ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada beledweyne iyo mas-uuliyiinta cusub ee dhawaan loo soo magacaabay isbitaalka guud ee magaalada beledweyne kulankan ayaa lagu hadlayay sida looga hortagi karo cudurka coronavirus qaar ka mid a dhakhaatiirtii ka qayb gashay kulankii ka dhaca magaalada beledweyne ayaa waxay tilmaameen in ay ku dadaali doonaan sidii bulshada ku nool magaalada beledweyne ay ugu wacyigelin lahaayeen ka hortaga coronavirus sida ognahay adduun weynaha waxaa ku faafay cudur covid nteen coronavirus baryahan dambe wuxuu kusoo badanayaa caasimada dalka soomaaliya sidoo kalena beledweyne inkastoo weli baaritaan iyo waxaas laysku dayan haddana waxaa fiican inaad sameyno wacyigelin runtii caafimaadka waa geeska bulshada haddii aan caafimaad jirin nolol ma jiri lahayn runtii waa dareen aada loogu farxo in la helo dhallinyaro dhakhaatiir ah maatay gobolkii diyaar waa inay waxu qabato waxaan rajaynayaa inuu noqdo midkii dhagaysta lahay oo raahda dhallinyarada iyo baahiyaha jira ee caafimaad annagana garabkiisaan waana garab taagannahay insha allah waxaan wacyigelin oo dirayaa ummadda soomaaliyeed cudurkan dilaayiga ah coronavirus qofka u imaanay meeshaan halkan maanta waxay tahay inaan ka hadalna maxaa loo yaqaan laba waxyaabood labadaas waxyaabood ay tahay inaan marka koobaad aan ku mahad celino gudoomiyaha amaba agaasimaha guud ee isbitaalka beledweyne isbitaalka gobolka hiiraan kaas ahaan magaalada beledweyne waxaan leeyahay agaasima soo dhowow waxaa kaloon u mahad celinayaa wasaaradda caafimaadka ee hirshabeelle taasi oo yani garatay in yani loo baahan yahay isbedel garatay maxaa loo yaqaanaa in dadka dhallinyarada ah ee gobolka boqol kiiba toddobaatan waa dhallinyaro dalka soomaaliya boqol kiiba toddobaatan maadaama ay yihiin marka in la samayn karo maxaa loo yaqaana isbedel ay samayn karaan muuqdo ayadana aadan ugu mahad celinaya wasaaradda intaas kadib waxaan umahad waxaa kaloo ka hadli rabnaa waxaa loo yaqaan qodobka labaad oo ah emergencyga jiro caalamka ka jira caqabado badan ayaa hor yaalla mas-uuliyiinta cusub ee loo soo magacaabay isbitaalka magaalada beledweyne iyadoo ay dadka bukaanada ah inta badan aysan helin daawooyin ku filan sida qaarkood ay tilmaameen waan dareemaynaa maanta gobolada dhigeen ah meesha aan ka taaganaha caafimaad ahaan dhaqaale ahaan wax walbo annaga soomaalida haddaan nahay waxaan nahay dad hadal macaan laakiin waxqabadkooda yaryahay qofka uu ku imaana hadal uu kugu daaweyna laakiin ma lahan waxqabad waxaan rabnaa marka inaan focus ka saarno waxqabad annaga waxaan u baahannaha waxay tahay waxqabad doctor mudaalo waxaa laga rabaa inuu matalo dhalinyaradii kaalinto habeen walba waxaa ku seexa jiray sida covid nineteen a ugu fik a ugu fikiro su wax walba vaccinationkiisa mala hela ayaan waxaan ugu fikira isbitaalkaan oo shaqeynaya ma arki doontaa waxaan rajeynayaa inuu isbitaalka shaqeeyo ugu dambeyn waxaa ka hadlay agaasimaha cusub ee isbitaalka magaalada beledweyne dhawaan loo soo magacaabay maxamed cumar maxamed waxaana uu dhankiisa sheegay in uu wax badan u qaban doono bulshada ku nool magaalada beledweyne isbitaalka magaalada beledweyne waa isbitaal ka dhaxeeyo reer hiiraan macnaha taas horta in la wada fahamsan yahay inaysan lahayn dad gaara wuxuu u dhexeeyaa qof walba oo dhakhtar ah oo wax soo bartay oo ku nool magaalada beledweyne taas micnaheedu waxay tahay waxqabadkiisa keliya aniga maahan ee waa adiga waa iyada dhammaan qof walba wax soo barta waa kulliba dadka shaqaalaha hadda ka shaqeeya agaasimihii hore ee isbitaalka dr axmed maxamed khaliid dhakhaatiirtii kaleo ka shaqeynaya isbitaalka aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin sida wacan ee juhdiga leh ay ugu soo dhabar adeegaan in muddaa in isbitaalka ay heerkan soo gaarsiiyaan aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin kulliba wixii fikir iyo talaa waa inoo dhiman tahay iyo qaabka aan u waajihi laynay waa ku mahadsantihiin horta midaas
kulan ku hadlaayay cudurka coronavirus oo beledweyne ku dhii warkaas waliba niildarisiyaayey bashiir cabdulaahi cusmaan waliba xalay magaalada muqdisho ku dhaqangalay bandow iyo dhowaan markaas ha saareen dowladda federaalk ee soomaaliya kaas oo bilaawdow lamada saaxira waa lamada saax miidnimo waana ka eg tumiikow ka saax hiraarnimo jidadka waweyn ee magaalada muqdisho iyo xaafadahohana ku mid ah ayaa waliba markaas laka argaya ciidamo fara badan oo ku tirsan booliiska soomaaliya waxaana soo shalburiyay dadka badinsho oo jidid ka teeginayay inkastoo badinsha la hiri goobo ganacsiga maamulka gobolka banaadir iyo taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed yaa kormeer waliba iyo kusoo geena tumitadooda degme ee gobolka banaadir kormeerkan oo hayko markaas lankukuur galay sida markaas uusan hirgeli bandowga markaas la hasaari magaalada muqdisho taliyaha ciidanka booliiska iyo waliba markale uusa ka nagay in bandowga uusa ansaamay doona wariyaasha dukaamada lakagadow raashinka injigan cisbitaalada iyo dadka jiran walina markaas uuse ciidamada faray inay safayla iyo olan dhagmaan shicibka soomaaliyeed guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi tuulax oo saxaafadda la hadalaya weliba uusa ku codsaday shicibka ka nool magaalada muqdisho in iyo ilaaliyaan nidaamka dowladnimo islaamar ahaantaasna iyo hogaansamaan awaamiirta ciidamada iyo talooyinka caafimaad ee markaas laku horseeda kora faafo ka cudurka coronavirus dowladda soomaaliya si rasmiya waliba iyo anshaaciday muddada markaas la roojiyi doona bandowga xilliga hamiinkii ah ee la hasaari magaalada muqdisho iyoona kiisas cusub oo covid nineteen markaas laku heli magaalada caasimada ee muqdisho meel warkaasiinku kooyaha dhugunsi diyaarraadyaha warsan baydhabo coronavirus yaa waliba suhoog leh usa ansaamayay dalka maraykanka sharciga lunku waa sharciga shaldheeraanshaha dadka yaa waliba markaas lakumaarama doona haddii ayaa sii hoogeysata awoodda maraykanka uusa indhayay ka horseedowka coronavirus ama la hela ama la hela daawo ama talaal markaas lanku horseedo karo cudurkan corona jaamacadda inta badan hogta aruuriyaas ee dalka maraykanka weliba tusaale iyo markaas aan qaadatay talooyinka iyo qaadadeen dalalka south korea iyo weliba singabore iyoona markaas si adag markaas in hirgeliyeen shaldheeraanshaha bulshada iyo weliba in markaas lihira dhammaan goobo naniska kooyow walina jaamacadda tilmaantay in maraykanka uusa ambaahanyi ini uusa sii adkaaya kudhaganwaa ka dhaganka talooyinka caafimaad ee dadka la siiyow daraasaad waa daraasada jaamacadda iyo suubidi ee maraykanka iyo waliba saas oo kale laga tilmaamay in saameynta coronavirus uusa anjeysiday dalka maraykanka iyo weliba guud ahaan caalamka kale iyo markaas anbadanta ini cawaaqib xumo markaas dhaqaala oo caalamka wada diirta iyo ku dhalata arrintan dareerta haddii markaas si adag lana dagaalana cudurka coronavirus caalamka oo dhan waliba markaas waqtigan laha sheegahay in cudurkiiyo dhabaan lama bilyan sagaal boqol siyeetan iyo lix kun tirada la diiwaangeliyna weliba markaas guud ahaan la sheegay inay yihiin boqol soddon iyo shan kun lama boqol labaatan iyo lix tirada amuudi dalalka oo dhan weliba la sheegay inay yihiin shan boqol kun waa shan boqol tuma iyo lix kun saddex boqol tuma iyo shan qof tirada amuudi haddiiba iyo meelo deertay tirada dadku ku kahi ilaa waqtigan ma shaacina dhugun sidayaal warkii hamiinimo ee raadiyaha warsan kuru daraalkan surunkan iyo ninka dhanyiig warka waliba sinadarisiyaayey anoo jeceelo algeria farsameeyeenkii warkan warnimada raadinku kulma doona id alaaleedii warkaan dhaaf waliba siraadinku firsadu hore website-ka raadiyaha oo ee warsan radio com antii warnimada ee warkan raadinku kulma doona nabadgelyo